aan ku bilowne dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay korortay tirada dadka ay saamaysay dhibaatada ka dhalatay rababka da'ay iyo daadadka ku fatahay soomaaliya ku dhowaad hal milyan iyo bar dad ah ayay saamaysay masiibada iyadoo hal milyan oo ruuxna ay ku barakaceen waxaana ku dhintay in ka badan siddeetan ruux fatahaadaha soomaaliya falastiin axmed iimaan oo arrimahan ka wareysatay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud maclin cabdulle ayaa marka hore weydiisay heerka dhibaatada ay hadda gaarsiisan tahay
dhibaatadu waa xoogan tahay sida aad sheegtayba dhibaato weyn oo dadka ku waxyeeloobay ay hal milyan iyo bar dhaafeen dadka ku barakacna ay hal milyan kusii dhow yihiin dabcan dhimashada oo dabcan ilaa iyo siddeetamiye sii maraysa hadda waxaan aad iyo aad runtii ugu xunnahay xaaladaas adag ee lagu jiro ummadda soomaaliyeed ay ku jirto oo ilaa iyo geeska gees camimtay dhulkii webiyada ha ugu daraadeen laakiin roobku wuxuu saameeyey dalka soomaaliya guud ahaan
ilaa iyo hadda maxaa dhibaatadaasi laga qabta haddii ay noqoto hay-adaha gargaarka iyo ka dowlad ahaan dadku biyay cabaanay u baahan yihiin meelo ay seexdaanay u baahan yihiin maxaa gargaara oo ay dadku helayaan gargaarka hay-adaha iyo dowladduba aada iyo aaday runtii ugu howlan yihiin laakiin dhibaatooyinka ugu daranoo jira waxay tahay isku socodka dabcan dhinaca logistikada waxaa ka jiro markii hore dalku wuu kala gogo'nay maxaa yeelay nimankan dhibka wado al-shabaab ayaa runtii dadka kala googooyey haddana meel kastoo la mari lahay biyo ayaa gooyey buundooyinkayaa go-ay wadooyinkayaa go-ay laakiin annaga oo hay-adda sudmo ah iyo dabcan hay-adaha nala shaqeeya oo ama qaramada midoobey ama hay-adaha kalantood aad iyo aad waxaa loogu dadaalayay bal dadka horta in la badbaadiyo dooman loo helo maxaa yeelay biyuhu waxay iska naqdeen bad dooman meelaha ugu dara la gaarsiiyo dabcan wixii shaltaris iyo cunno la heli kara la gaarsiiyo laakiin waxaad dareemi kartaa inta badan dalku waxaa loosaga kala gooshayaa diyaarad diyaarad waxay qaadi kartona aaday runtii u xadidan yihiin marka laga soo tago meelaha hadda idinkoo aad galaangalka u leedihiin oo aad tegi kartaan waxaa jirta dhul ay al-shabaab ku maamulaan oo dowladda aysan gaari karin iyo hay-adaha gargaarka waa sidee xaaladda deegaanadaasi
wallaahi annaga daytada aan hayno waa dhulalka hadda saakow iyo dhulalkaasi dhibaato weyn ayaa ka jirto waxaa nagala soo sheegaya dhul culeys badanaa ka jiro dabcan sidaad sheegtana dee ma noo fududo annaguna ma gaari karno xataa hay-adaha inta badan ma gaari karaan dabcan dee meelaha waxaan ugu baaqna dadku inay yimaadaan meelaha ay dowladdu qacanta ku hayso si halkaasi wixii ama annagu aan heli karno ama dowladaha kale ay heli karaan aan u gaarsiino
marka la fiiriya hadda weli waxaa laga digayaa in roobabku ay dib u cuslaan karaan ama ay weli da-ayaan biyuhu ay badan karaan maxaa qiyaasaha oo aad cimilada ka helaysaan xaaladdu ma soo roonaanaysaa mise weli waxaa laga cabsi qabaa in biyo ay soo rogmadaan annaga saadaasha aan hadda helayno waxay sheegaysaa ilaa iyo sanadka intuu ka dhammaanayo in ay roobabku sii jiri doonaan taasaana welwalka ugu badan runtii nagu hayso maxaa yeeley biyuhu roobkii hadda wixii ka horreeyey hatee abaar iyo waxbay dhulku soo maray laakiin hadda biyihii hore oo ku jiro hadday biyo kale kusoo darsamaan dabcan meelihii taagagaaho loo guuray ayaan ka baqaynaa inay biyuhuba gaaraanba
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud maclin cabdulle oo u warramayey falastiin axmed iimaan dhinaca kale doon kalluumaysi oo iiraan laga leeyahay taasoo mas-uul ay ka ahaayeen ganacsato soomaali ah ayaa toddobaadkan laga afduubtay xeebaha degmada eyl ee gobolka nugaal doonto ay afduubteen burcad hubaysan ayaa waxaa saarnaa shaqaalo u dhashay iiraan iyo nin soomaali ah oo waardiye ka ahaa bashiir siciid cusmaan oo ka mid a wakiilada doontaasi ee soomaalida ah bashiir siciid cusmaan oo ka mid ah wakiilada doontaasi ayaana uga warramay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
waxay doon kalluumaysa annagu mas-uul ka nahay waxaa la afduubtay hadda muddo asbuuc ka hora doonta waxay leysanka ka qaadatay dowladda waxaa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada eyl waxaa afduubtay koox burcada ilaa imankana way haystaanin haddana waxay la aadeen badda marka maxaa ku caddaynaysaan in kooxdan ay yihiin koox burcadbadeed ah oo doontan afduubatay waxaan ku caddaynaynaa koox dee dabliyah bay ahaayeen oo burcada doonta way fuuleen markaan la xiriirana waxay dhaheen war maxaa tihiin nimanka noocaasanahay doonta burcad baan nahay lacagtaasaan idinka rabnaa ilaa afar boqol oo qurood hore lacag had codsadeen markaa nin doontaan waa doon soomaali soomaaliyeed oo dalka liisanka haysata oo afduubataan waa ku qaldan tihiin waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda oo maraakiib baan ku doonanaynaa haddiidnaan lacag naga siin tirada guud ee saarnaa waa imise marka shaqaalahaas marka la isku daro soomaalida iyo kuwa u dhashay waddanka iiraan shaqaaludaa lix iyo toban bugaariya iyo hal nin oo waardiye ka ah oo soomaaliya dhinaca dowladda waxaa jira ciidamo ilaaliya badda puntland oo la yidhaahdo ciidanka b m b f iyo mas-uuliyiinta dowladda ilaa iminka wax xiriir oo aad la samayseen ma jiraa ha waa la samaynay yuusufow waxaanu la samaynay taliyaha booliska oo aanu la hadalnay u sheegnay doontaas in la haysto
kaasi wuxuu ahaa bashiir saciid cusmaan oo u warramayey wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf dhinaca kale waxaan la xiriirnay taliska booliska ee puntland si aan arrimahan afduubka doonta wax uga weydiinno kadib markii ganacsatada ay sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland waxaa noo suurta gashay inaan helno taliyaha ciidanka booliska ee puntland jenaraal muumin cabdi shire oo aan marka hore weydiiyey jiritaanka doonta kalluumaysi ee la afduubtay
nin way jiraa doonta la afduubtay soonaha ayl oo niman burcadi ay haysteen doon kalluumaysi oo dowladdeenu ay shadsiiso si caadi u kalluumaysanaysay waa niman burcadi afduubteen waxayna la aadeen xagga bariga badda fog
ganacsatada ee wakiilka ka ah doonta la afduubtay waxay noo sheegeen inay la xiriireen laamaha amniga ee puntland oo booliska uu uga horeeyo adigana waxaad tahay taliyihii booliska ee puntland bal nooga waran xiriirka ay idinla soo sameeyeen iyo sidaad uga falceliseen way nala soo xiriireen annaguna markiiba dhacdada waa maqaleed meesha booliis baa jooga oo xogta way heleen shaqadii intaa ku dhex jirana iyaga laftigoodu kuwa burcadda ay dhaqdhaqaaq bay samaynayaan hadda meel kuma sugna sidii marka loo xallin lahaa baan ku jirnaa weli hawshaas iyaguna way ogi dadka iska lahaa oo wakiilka ka ahana way ogyihiin inaan shaqada ku jiro weliba meelo badan isku dayo badan aan samaynayno u sheegna ninka wakiilka ka ah markuu nala soo hadlay inuusan bixin karin wax madax fooshaa shaqadaasna waa waa dembi laftigeedu kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska puntland jenaraal muumin cabdi shire oo qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo